alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay kitaabu nikaax iyo tawaabicdiisii qaala raximahu llah baabu lcidda ciddada iyo axkaamteeda ayuu ku saabsan yahay baabkani ciddadu waa muddo gabadhu ay sugayso oo guur iyo wixii la xidhiidha ay ka fadhiyayso si loo ogaado inay ka maran tahay xamli ama uur amaba se loo sharciyey litacabudi iyadoo la ogyahay uurba inaanay lahayn haddana waajib bay ku noqonaysaa oo tacabud awgiina waa loo sharciyey aw litafajuciha calaa zawjiha ama ninkeedii dhintay murugada ay ka murugaysan tahay geeridiisa si ay u muujiso marka waa muddada gabadhu ay sugayso saddexdaa sababood tii la helabana waa ama saddexdaa sababood baana loo sharciyey tii la helabana ciddadii waajib bay noqonaysaa waxaana ciddada markaa sababu noqdaa wafaat gabadha ninkii qabay inuu geeriyoodo u dhinto ama alaaq furniin ama licaan ama faski wuxuu ku bilaabay musanifku raximah llahu tacaala ciddadu waa laba nooc ciddo gabadhu ay ka ciddo tirsanayso nin dhintay iyo ciddo ay ka ciddo tirsanayso nin nool marka ciddatulwafaat buu ku bilaabay wuxu uhi limowti zawjiha tactadu way ciddo tirsanaysaa almar'atu gabadhi limowti zawjiha ninkeeda dhimashadiisa awgeed walow min qabli lwaطi walow kaana haba ahaado ee mowtuhu geeridiisu xaasila mid xaasila min qabli lwaطi intaana is arag biistikmaali wadci اlxamli watahbutu watantahi waxay ku sugmaysaa ee ku dhammaanaysaa biistikmaali wadci alxamli inay umusho si dhammaystiran ay u umusho oo uurkii si dhammaystiran ay u dhigto xamligaasoo yumkinu ay suurtowdo min dii ciddatin ay kownuhu anshihiisa uu yahay min dii ciddatin ka ciddada leh miduu leeyahay oo xaggiisa ka yimi fain fuqid haddii xamli la waayo ninka waa dhintay gabadhu ka dhintayna uur ma leh fathulutha caamin buu yidhi tastacid waxay ku cidda waxay fatastacid waxay tirsan thulutha caamin sanad saddex meelood loo qeybiyey meeshii oo waa afar bilood bacda cashrin thulutkaasi oo toban dabadood ahaaday yacnaa saddex afar bilood iyo toban habeen ayaa haddii aanay uur lahayn ay ku ciddo tirsanaysaa min xuratin xaalo ay tahay ciddadaasi mid ka dhacaysa ama ka ahaanaysa gabadh xora wa nisfuhaa walciddatu ciddadii nisfuhaa muddada afarta bilood iyo tobanka habeena kala barhkeed weeye min alamati xaalo ciddadaasi ay ka ahaatay gabadha doona watactadu waa ciddo tirsanaysaa gabadhii lialaaqi furniinkii la furay bacda waط'in xaalo la furay galmo dabadeed waطigaasoo tamamahu ninkuu dhammaystiray bilwadci waxay ku ciddo tirsanaysaa inay uurkii dhigto in yufqad uur haddaanu jirin oo gabadhaa la furay uur aanay lahaynna farubcu sanati faciddatuhaa ciddadeedu rubcu sanati sanad rubucii weeyi markaa sanad rubucii waa saddex bilood min xuratin xaalo cidda tirsigaasi gabadh xore xaggeedu ka ahaaday wa nisfuhaa muddada arbucu sanadkaa kala barhkeed weeyaan ciddadii min amatin xaalo cidda tirsigaasi addoon xaggeedu ka ahaaday goormay saddex bilood tirsanaysaa gabadhii la furay ee aan uurkana lahayni in lam taxiida waa haddii aanay xayd lahayn taxiidaa ay alxuratu waalama xorta ayay tahay addoontiiba aw iyaasun ama quusasho caadadii ay ka quusatay xasala oo xaasilay laakiin hase yeeshee an tactada alimaau addoommuhu inay ku ciddo tirsadaan bishahrayni laba bilood ayaa awlaa ayaa mudan oo fiican halaathu athaarin buu yidhi alciddatu ciddadii halaathu athaarin waa saddex tuhri lixuratin xaalo ciddadaasi ay u sugnaatay gabadh xora taas oo taxiidu dumarka xaydo ka mid a walamati ithnaani waalciddatu ciddadii ithnaani laba tuhuri weeyi lilamati xaalo ay u sugnaatay addoontii lifaqdi tabciidi qaybin waayisteed la waaye awgeed ayay addoontu laba tuhuri ugu ciddo tirsanaysa waayo baabkan wuxuu ku saabsan saynu sheegnay ciddada ciddada waa gabadhii oo laga dhintay ama ninka ay kala tegeen muddo ay sugayso sababtay u sugaysaana ay tahay in la hubsado inay calool maran tahay iyo in kale ama litacabud arrin ilaahay ku addoonsaday inay tahay ama si ay u muujiso dhimashada ninkeedii inay ka murugaysan tahay marka ciddada waxaa sabab u noqda baynu hi geeri iyo kala tag marka geerida ayuu soo horreysiiyey wuxuu leeyahay ciddadii way waajibaysaa gabadhii ina ciddo tirsta ayaa waajib ku ah haddii ninkeedu uu dhinto walow ninku haba dhintaba intaanu la guri gelin waayo aayaddu may kala qaadin ninka dhintay la guri galay iyo kaan la guri gelin waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wacashra xadiidkii barwac bintu waashiq isna saasaa kusoo aroortay iyo isagoon la guri gelin hadduu dhinto fa caleyha alcidda inay ciddo tirsanayso marka kaasoo kale waaba la og yahay inay calool maran tahay laakiin waa liidhaari tafajuciha calaa zawjiha waase ay u muujiso geerida ninkeeda inay ka murugaysan tahay gabadha haddaba laga dhintay xaala laba xaaladood midkood bay yeelanaysa xaaladda koobaad inay uur leeday hadday uur leedahay ciddadeedu waxay dhammaanaysaa markay umusho addoon iyo xortay doonaysaba ha noqotee weliba umusheedu waa inay dhammaystiranto oo wixii caloosheeda ku jira waa inuu soo wada baxo oo haddii ay mataana siddo tusaale ahaan oo mid uu soo baxo midna uu ku hadho ciddadeedu dhammaan mayso walihaada buu uhi biistikmaali wadci lxamli labada mataan labada qof ee lix bilood aanay dhalashadooda u dhaxayna waa mataano haddii lix bilood ay dhalashadooda u dhaxayso mataana maaha waa laba badni bay markaa kale yihiin waxaa shardi u ah xamligaa ama uurkaa marka ay umursho ciddeedu ay ku dhammaanayso gabadhii laga dhintay inuu yahay uur ay suurtowdo ninkii ka dhintay inuu lahaa yumkinu min dii ciddatin ay bisaaxibi ciddatin waa inuu waladkaasi noqdo waladun wayalxaqu bizawji aladii tuwufi waladna sab ahaan haleelayo loogu abtirinayo ninkii gabadha ka dhintay oo hadduu ninkeeduba ahaa ilmo yar oo aan waxba mucaamalaba samayn karo waxba aan dhali karin ama mamsuux uu ahaa xiliyaha iyo xubintuba ay go-an tahay ama ay ilmo dhashay iyadoo muddadii ay kulmeen lix bilood aanay ka soo wareegin oo laba bilood markuu qabay buu dhintay markaasay ilmo dhashay amaba se afar sannadood bay sii kala maqnaayeen afar sannadood ka badan bay sii kala maqnaayeen oo aanay is arag markaasay haddana ilmo dhashay ilmaha loogu abtiri maayo ninka sidaa awgeed ciddadiina ku dhammaan mayso dhalitaanka ay dhasho liannahu hayru laaxiqin lizawji waa midaan ninka la haleeshiinayno loogu abtirinayn ninkana ciddadiisu waxay ku dhammaataa waladka isaga la haleeshiinayo loogu abtirinayo walihaada buuri yumkinu min dii ciddatin xaaladda labaadee gabadhu ay leedahay waxa weeye waa laga dhintay uurna ma leh goormay ciddadeedu dhammaanaysa afar bilood iyo toban habeen oo habeenadaa bisha loo eegaya ay markay u dhammaadaan fain fuqida ay alxamlu oo uurba male gabadhi gabadhii laga dhintay ama uur way leedahay laakiin waa ilmaha ninkii loogu abtirin karin asbaabaha aynu sheegnay awgeed faulu caamin fatactadu waxay tirsan ulu caam biulu caamin bay ku ciddo tirsan bacda cashira waa haddii ay xor tahay bay afar bilood iyo toban habeen tirsanaysa hadday addoon tahayna wa nisfuhaa min alamati waa kaa yidhi taasi waa gabadhii markaa laga dhintay labadaa xaaladood bay yeelanaysa waxaa timi gabadhii la furay iyadana ciddo tirsi baa waajib ku ah alaaqa iyo furniinkaa awgii laakiin waa bacda wain waa marka galmada waa marka furniinkaasi uu dhaco is-arag dabadi waa markuu dhaco oo hadduu furo iyagoon is-arag wa ciddahay gabadhaa kumay waajibin wamaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha ilaahay baa yidhi walihaada buuri bacda wain alaaqaasi xaalo u yahay is-arag dabadii mid dhacay oo tamamahu oo dee is-araggii iyo kulankii axkaamtu ay ka ratimaysay ah oo dee xashafadiisu ay ku maqnaatay farjigeeda ama hadday ka go-antayna in la qadari ama istadkhalat maahu lmuxtaram ama biyihiisa xurmada leh ayay waxa weeyaan isku shubtay iyadu kaasina dee wacigiibuu la xukum noqonaya muxtaramkana waxaa looga jeedaa biyo si xalaala kaga yimi oo mucaamaladaa kaga yimi amaba se taataabasho iyadoo ay taataabatay kaga yimi laakiin istimnaa isagu uu sameeyey biyo hadday kaga yimaadaan waa hayru muxtaram hadday istidkaal markaa ku samaysa wax axkaami ka ratimi mayso ka dhalan mayso waayahay gabadhaa haddaba la furay haddii xaalado yeelanaysaa xaaladda koobaad inay uur leeday hadday uur leeday ciddadeedu waxay dhammaanaysaa markay umusho bilwadci waa kaa yidhi watactadu way ciddo tirsan lialaaqi alaaq awgii bacda wain xaala waci dabadi u dhacay wacigaasoo tamamahu zawjku dhamaystiray bilwadci bay ku ciddo tirsan umusha ay umusho halkana waxaa shardiga shardigii hore oo ah imkaanuhu minhu ilmahaasi ninkaa gabadha furay inuu dhalay inay suurtoodo in yufqad fa rubcu sanati gabadhii waa la furay uurna ma leh waa galoof waxay tirsanaysaa rubcu sana sanad rubci sanad afar meelood loo qeybiye meelahaan waa saddex bilood hadday xor tahay haddii kalena waa bil iyo badh wa nisfuhaa min amati goormay saddex bilood tirsanaysaa ta xor tahay ee la furay haddaanay ka mid ahayn dumarka xayda oo yaraan awgeed baanay u xaydin sida suuratu alaaq ilahay uu ku sheegay waktigii xaydkaba may gaadhin waana la furay saddex bilood bay tirsan ama sinul iyaas bay gaadhay oo waa cizagoys weeye oo xaydkii baa ka go-ay oo ay ka quusatay haddaba wuxuu inoo sheegay in waxa weeyaan addoonta muddadaa loo kala barhayo bilyo barh looga dhigayo waxaase awleysan buu ihi laba bilood addoontii aan dumarka xaydo ka mid ahayn inay ku ciddo tirsato lakin alawliyaa mustaxabu sida la suneeyey an tactada alimaau addoomi waa inay ku ciddo tirsadaan bishaareyn si khilaafka looga baxo culimada qaarkood baa le laba bilood baa waajiba saddexdii bilood addoonta loo kala bari maayo oo saddexda bilood waxay muqaabil u yihiin laba waxay muqaabil u yihiin saddexdii quri markaa saddexda quri dee qaybsami maayaan laba quri laba uhri markaa addoontii ha ku ciddo tirsato bedelkooduna laba bilood buu noqonaya bidha waayahay xaaladda saddexaada gabadhii la furaa yeelanayso waa gabadh ka mida dumarka xayda iyadana ciddadeedu waxay noqonaysaa halaathu ahaar saddex uhri ayay noqonaysaa uhriguna waa muddada labada xayd udhaxaysa oo waa alquru alquru waa uhru lmuxtawishu bidamayn laba dhiig baa hareeraha ka xiga oo haddii aanay laba dhiig hareeraha ka xigin duhrigii lagu ciddo tirsanayay maaha kani intaa dabadeed hadday xaydo ayaa waxa weeyaan ay ay ku ciddo tirsanaysaa saddex duhri ay saa ku dhammaadaan waayo marka iyadoo duhrigaa ku jirta haddii la furo walow wakti yari baa ka harhsanaad horta kaa lagu furay way tirsanaysaa laba ka dambeeyana way tirsanaysaa iyadoo duhri ku jirta haddii la furo ciddadeedu waxay dhammaanaysaa xaydka saddexaad markuu bilaabo iyadoo xayd ku jirta haddii la furana oo caadadii le alaaqii u dhacaya ciddadeeduna waxay dhammaanaysaa xaydka afraad markuu bilaabo ayay dhammaanaysaa marka quriga waa la ysku khilaafay ma xayd ba mise waa duhri saxaabada laftooda isku khilaafay labada macnobana luqada iyo shareecada ugu soo arooray shaaficiyadu waxay rajaxeen inuu duhrigii addoonta ka mida dumarka xayda waxay ku ciddo tirsanaysaa laba duhri lifaqdi tabciid buuhi maxaa laba looga dhigay dee ma qaybsami karaan oo duhri iyo badh lama odhan karo wuxu uhi musanifku raximah ullah tactadu way ciddo tirsanaysaa almar'atu gabadhii limowti zawjiha ninkeeda geeridiisa u ciddo tirsanaysa walow min qabli lwaطi intaana is-aragba ha geeriyoode biistikmaali wadci lxamli uurka dhigistiisa dhammaystirankiisay ku ciddo tirsanaysa xamligaasoo yumkinu ay suurtowdo ama yumkinu xaalo ay suurtowdo min dii ciddatin xamligaasi inuu ahaado ka ciddada le miduu leeyihi fain fuqid haddii xamli aanu jirin ama waa jiraaye mid ninka loogu abtirinaya aanu ahayn fathulutha caamin waxay tastacid waxa ay tirsan thulutha caamin sanad saddex meelood loo qeybiyey meeshii bacda cashirin yacnaa toban dabadood yacnaa afar bilood iyo toban min xuratin xaalo ciddadaasi ay tahay mid xora xaggeed mid ka ahaatay wa nisfuhaa ciddadii waa muddadaa barhkeed min alamati xaalo ciddadaasi addoon xaggeed ay ka ahaatay walialaaqi watactadu way ciddo tirsan almar'atu gabadhi lialaaqi furniin awgii bacda wain xaalo u xaasilay furniinkaasi is-arag dabadi wadcigaasoo tamamahu uu dhammaystiray zawjku bilwadci bay ku ciddo tirsan hadday xaamil tahay waxay ku ciddo tirsan biwadci alxamli inay umusho in yufqad haddaanu xamli jirin oo la furo iyadoon uur lahayn fa ciddatuhaa rubcu sanati weeye ciddadeedu waa sanad afar meelood loo qaybiye meel ama saddex bilood min xuratin xaalo ciddadaasi mid xora xaggeed ay ka ahaatay wa nisfuhaa saddex bilood kale barhkood weeye min amatin addoon xaggeed xaalo ay ka ahaatay in lam taxiidaa weeye saddex bilood waxay tirsanaysaa haddii aanay xaydin labadani xorta iyo addoontu oo xortuna ay tirsanaysaa saddex addoontuna mid iyo badh aw iyaasun ama quusasho caadadii ay ka quusatay xasala u xaasilay laakiin ilimaawu laakiin an tactada alimaau addoomihii inay ku ciddo tirsadaan bishaareyni laba bilood ayaa awlaa ayaa almustaxabu asi khilaafka looga baxo waayo alaau ahaarin buu hi saddex alciddatu halaau ahaarin weeye waa saddex duhri lixuratin taxiidu lixuratin xaalo ciddadaas ay u sugnaatay gabadh xoroo taxiidu dumarka xaydo ka mida walamati wathnaani laba duhri weeye ciddadu lilamati addoontii xaalo ay u sugnaatay lifaqdi tabciidi baa sidaa loo yidhi qaybin la-aanteed oo aanay qaybsama ahayn saddexda duhri halkana wuxuu kaga hadlayaa xuquuqda gabadhii ciddada ku jirtay ay leedahay wuxu uhi lixaamili wadaati rajcati mu'an wadaatu ciddatin tulaazimu sakan waxaanu ka hadlayaa gabadhii la furay ee tii laga dhintay iyadu ma laha iyadu nafaqa iyo waxaa ma laha waayo dee zawjku uu dhinto dumadiisa way baabaaday iyo wax ku yeelanaysa dhaxalkay ka qeyb gelaysa lixaamilin buu yidhi gabadh ciddo tirsanaysa oo uur leh wadaati rajcatin iyo mid u saaxiiba rajco alaaq rajciya lagu furay mu'aanun baa u sugan ay mu'aanu nikaax baa u sugan kharashaadkii guurka ka dhalanayay oo masruufkii iyo mariinkii iyo iyo waxyaabaha la xidhiidha ah oo mu'anuno ka mu'anin nikaaxi weeyi wadaatu ciddatin buu idhi gabadha ciddo u saaxiiba ee furniin ka ciddo tirsanaysa ama wafaat geeri tulaazimu waxay laazimi oo ay joogi assakana guriga ayay joogi doontaa oo arrintaasi waajib bay ku tahay xaysu lfiraaqi meeshii kala tag uu ku dhacay iyadoo joogto kala tag uu dhacay ayay laazimi laa lixaajati acaami baahida raashinka baahida ay u qabto inay u baxdo iyada loo diidi maayo wa khawfihaa ay laa likhawfihaa baqaheeda awgii inay u baxdana loo diidi maayo nafsan calaa nafsin nafteeda ay u baqday wa maalan calaa maalin ay u baqday kalhidaam sida dhismihii inuu ku dumay inay ka baqatay oo kale waayo wuxuu leeyahay gabadhii uurka lahayd ee ciddo tirsanaysay ee la furay alaaqu baain ba ha noqdo mid aanay dalqadii waxba ka harhsanayn xamligaasina uu yahay mid loogu abtirinayo ninkan ay ka ciddo tirsanayso waxay leedahay masruuf bay leedahay iyo mariin haddii xamliga aan ninka loogu abtirinahayn oo shubha uu ka dhashay tusaale ahaan amaba gabadhan ay tahay uurka limid aan la furine laga dhintay waxba ma laha bilijmaac waay gabadha markaa la furay ee rajcada ku jirta iyaduna waa saas oo kale waxaan ku jirtaa ciddada ku jirta alaaq rajciya baa lagu furay ciddadina way ku jirta xukmu zawja arrimihi ay ka lahayd ayay ka mid tahay masaladan mu'anu nikaax nafaqada mariinka iyo masruufka iyo waxyaabahaas waxaa kaloo halkan inoogu sheegay gabadha ciddada ku jirtaa waxay ka ciddo tirsanaysaa geeri ha noqdo ama alaaq furiin ha noqdee inay waajib ku tahay gurigii furqada iyo kala tag iyo kala faaruq uu ku dhacay iyadoo joogta inay ku ciddo tirsato laakiin loo diidi maayo inay u baxdo lilxaaja sida in raashin raadsato kale sida raashin inay soo iibsato ama dee waxyaabaha kale u baahan tahay siduu rasuulku ugu fasaxay jaabir bn cabdillaahi abaryartii iyadoo ciddo tirsanaysa inay u baxdo beerteedii markaa timirta ahayd inay midhaha ka jarto haddii aan aanay wax baahiyi jirin oo ciddee baahiyaheedii oo dhan u dabooleysa ay jirto inay baxdaa uma banaana baahiyaha markaa waxaa ka mid a inay biyo raadsato inay dawo raadsato inay xaabo raadsato waxyaabaha noocaasa marka haddii ay baxdo oo xaaje la-aan ay baxdo nafaqadii yeelan maayaan kuwani tan xaamilkee la furay iyo baa-inka ah iyo tan waxa weeyaan la furay ee rajciyada ma yeelanayaan bilaa cudrin haddii ay baxaan ilaa ay soo noqonayaan waa sida dee gabadhii la qabay oo kale hadday nushuu samayso bilaa idan iyo amardiida ay ku baxdo masruufkeedii ninka waa ka dhacayay tanna waa saas oo kale arrintaasina maanta aada looguma dhaqmo oo gabadha haddii la furo markiiba way dhaqaajisaa oo gabadh la furay fadhiuma yaa la yidhaha sooma waa baadil taasi guriga lagu furay waa inay joogto intay ciddadeedu dhammaanayso sakanki iyo hoygana ninka ayay ku leedahay dadkana hadalkooda inay dhegeysta maaha ilaahay diintiisa waa inay ku dhaqanto waxaa kale u bixi kartaa buri dee nafteedii hadday u baqato ama maalkeedii ama maal cid kaloo haysa ayay u baqata sia inay ka baqatay gurigii inuu iyada ku dumo ama maalkii inuu ku dumo o kale habeen iyo maalinba waa bixi kartaa laakiin asbaabaha kale ee danaheeda ku saabsan maalintiibay u bixi kartaa uma bixi karto habeenkii uma bixi karto wuxuu ihi lixaamilin mid uur loo la furay wadaati rajcatin iyo mid waxa weeyaan rajco u saaxiiba mu-aanubaa u sugnaaday mariin iyo masruuf iyo wixii la halmaala wadaatu ciddatin tii ciddo tirsanaysana tulaazimu waxay laazimiyo joogi asakana gurigay joogi doontaa wawa waajib taasi xayulfiraaqi bay laazimi meeshii kala taguu ka dhacay laa lixaajati acaami raashin baahay a u qabta inay u baxdo maalintii loo diidi maayo wakhawfiha baqaheeda awgii inay u baxeen loo diidi maayo nafsan naf ay u baqatay wa maalan ay u baqatay kan hidaami sida dhismihii inuu ku dumay inay ka baqatay halkanna wuxuu kaga waramayaa gabadhii waxa weeyaan ciddatulwafaad ku jirtay ee ninkeeduu ka dhintay asayda siday waxaa xaaraan ka ah wuxuu ihi walilwafaati ey wadaatu ciddati lwafaati gabadhii u saaxiibka ahayd ciddat lwafaat geeri ninkeeduu geeriyooda ka ciddo tirsanaysa yaxrumu caleyh waxaa xaaraan ka ah aiibu udugiyo watazayun isqurxintii kashacab waa sida timihii in udug la mariyo amaba se la qurxiyo falaysa yudhanu timaha la subki maayo timaheeda subki mayso markaa beydkana wuxuu kaga hadlayaa gabadhii haddii ay ciddo tirsanayso oo ay ku jirto ciddat lwafaat ninkeedii oo geeriyooday ka ciddo tirsanaysa waxaa xaaraanka ah udug inay isticmaasho oo jirhkeeda ay mariso ama maradeeda ama raashinkii ay cunaysa iyo sharaabkii waxaas inuu ku jiro waxaa kaloo xaaraan ka ah wax kastoo qurux loo nisbaynaya inay isticmaasho dhar bilicle dahab inay xidhato fido inay xidhato naxaasiya waxaa laftooda haddii la ysku qurxiyo xinno inay ismariso zacfaraan inay qurux awgeed u indhakuulato inay ismariso duhni falaysa yudhanu timihii lama subkaybuun markaa timi waa laba timaha madaxa iyo timaha jidhka kale timaha madaxa shaaficiyadu waxay leeyihin iyaga lama subki karo gabadhii mar haddii ay asaysido ma subki karto udug ha lahaado subagaasi dhaashigaasi ama yaanu lahaanin laakiin timaha iyo jidhka kaleba dhaashi way marin kartaa waxaa shardi u ah un iib iyo udug inaanu lahayn ubaa shardi u ah masaladuna waa masale khilaafiya oo xanafiyada iyo shaaficiyada saa qabaa iyaga laftoo waxay u kala duwayn maalikiyada iyo xanaabiladuna waxay qabaan subaga iyo saliidda iyo waxaan uduga lahayn inay iska marsan karta madaxa basaasta ay iskaga biin karta ayay qabaan markuu yidhi welilwafaati waxaa meesha ka baxay gabadhii muallaqada ahayd gabadhii la furay iyadu inay isqurxiso iyo udug inay ismariso iyo waxaasoo dhami xaaraan kama aha iyada waa u banaayihin waxaasoo dhami ha ama kii laftiisaabay dee isu qurxinaysaa si uu xaggeeda usoo ego waaye baabulistibraac baabkan wuxuu kaga hadlayaa waxaa loo yaqaano istibraaga istibraagu addoomaha ayuu la xidhiidhaa addamaba haynee waa addoontii in la hubsado marka lahaanshaheedii uu cid ka wareego cid kale uu ku wareego in la hubsado inay uur leedayayn kale oo lagu hubsado hal mar hal mar intay xaydaysa in la sugo kuwa xayda haddaanay ka mid ahaynna bil in loo kaadiyo marka litacabudna waa noqdaayo dee tallahubad tusaalahaan un iyo waxa inaanay lahayn amaanu kama suurtoobinba iyadoo lafteeda istibraaga waa lagu samaynaya asbaabta markaa istibraaga ayuu ka hadlay oo waa waxa weeyaan laba arrimood wuxuu ihi in yatra hadduu soo dariyo milku amatin addoon yeelashadeed macnaa xaaskiisii ahayn addoon aanu marka hore qabin ayuu yeeshay qofkii marka horena muu lahayn hadduu yeeshay wuu iibsaday ama uu dhaxlay ama waa loo hibeeyey tusaalahaan fayaxrumu waxaa xaaraana calayhi sayidkeeda oo kaa yeeshay oo xaaraan ka alistimtaacu inuu ku raaxaysto ayaa xaaraan ka ah bal yastakdimu bal yajuusu la waxaa u bannaan an yastakdima inuu adeegsado ay u shaqayso waxalla waxaa xalaala buu yihi hayrulwaط'i wixii aan ahayn galmo min dii sabyin tii addoonta ayada lasoo qafaashay xaggeedu xalaal ka yihi oo addoonta ninkuu jihaadka ku soo qabsaday iyada inuu u galmoodunba xaaraana laakiin istimtaacaadkii kale waa u bannaayin sida inuu dhunkado iyo inuu taabta iyo shahwe inuu ku eega iyo aw halaka ama hadduu halaagsamo asayidu waxay ku cadfantay in yatra milku amatin haddii addoon yeelashadeed qofka ay u soo dariso aw halaka ama uu halaagsamo asayidu oo uu dhinto kii addoonta lahaa bacda alwaطyi addoontaa intay is arkeen kadib uu dhintay qabla zawaajiha ay yajibu waxaa waajiba istibraauha addoontaa in loo hubsado inay uur leediyo in kale qabla zawaajiha guurkeeda horti biwadci lxaamil oo lagu lagu hubsado biwadci lxaamili tii hadday uur lahayd uurkii inay dhigto low min zinan walow kaana haba noqdee alxamlu uurkaasi min zinan zine xaggeed mid ka ahaadee waxaydatin aw bixaydatin ama lagu hubsado xayd lilxaayili xaydkaasi oo tii aan uurka lahayn u sugnaaday wastabri buu yidhi u hubso adigu daata ama ku hubsadhe daata ashhurin tii bilaha u saaxiibka ahaydee bimacnaa dumarka xaydo ka mid maaha uurna ma leh waa tii yarayd iyo tii quusatay bishahrin bil ku hubso madhnaanta caloosheeda wandub u sunnee lishaaril cirsi xaaskiisii addoonta ahayd ninka iibsaday an yastabriy inuu u hubsado isagana u sunnee waajib kuma ahe waay addoonta haddii markaa lahaanshaheed uu wareego oo milki cusubi uu soo dariyo uma bannaano ninkii yeeshay inuu ku istimtaaco u galmoodo ama dhunkado ama uu taataabto ilaa uu u hubsanayo istibraa wax la dhaha uu samaynayo fayaxrumu caleyhi listimtaacu laakiin waxa u bannaan inuu istikhdaamo ile waa addoontiisii oo u shaqayso u adeegsado wakadalika waa la khalwoon karaa ile maxram waa u tahay waana taaban karaa waana eegi karaa laakiin bilaa shahwa galma iyo wixii la xidhiidha ayuunbaa laga ogolayn taasi waa addoontii milkigeedu uu soo dariyey ee uu iibsaday ama uu dhaxlay ama loo hibeeyey waayo addoon buu soo qabsado jihaadku addoon ku soo qabsaday galmadeedunbaa xaaraankaa ilaa istibraa la samaynayo laakiin istimtaacaadkii kale waa u bannaayinsa inuu dhunkadayo inuu taabtiyo shaawo inuu ku eegayo waay min dii sabyin ay min alamati almasbiya wey waayo waa addoontiisii uur ha lahaato ama ama ha calool madhnaate galmadeedana waxaa looga xaaraantimeeyey waa si dee biyihiis iyo biyo mushrik aanay meesha isugu tegin waayo bkhilaa waxaa khilaafsan hayr almasbiya ti aan waxaa khilaafsan addoontii mid lasoo qafaashay aan ahayn ee uu iibsaday ama uu dhaxlay ama loo hibeeyey oo iyada sababta loogu diiday inuu galmoodo waxa wey waxaa laga baqanaya inay xaamil tahay oo umawalad markaa cid kale ay u tahay taasaa looga baqaya sababta labaadee istibraag u waajibaa waa addoonta ninkii lahaa inuu dhinto intay is arkeen kadib marka iyadana waxaa waajiba mar haddii uu dhintay sayidkeedii in istibraal laga sameeyo oo cidda cusube ay ku wareegtaa aanay la mucaamaloon ilaa uu hubsanayo maxaa lagu hubsanaya hadday uur leedahay inay umusho uurku wuxuu doonayaba ha noqdo oo uurkan shardi uma aha in lidil ciddati loo nisbaynayo ciddaba halkan ma jirta waa istibraa'un oo gabadha ciddo tirsanaysa bay xamli ku ciddo tirsanaysa bay shardi u ahayd inuu xamligaasi yahay min dil ciddati laakiin tan iyada waa ka duwanta waayo ujeeddada laga leeyahay istibraagu waa macrifatu bara'ati raxim oo qura wey inay calool marhanta in la ogaado un taasina way ku xaasilaysaa inay umusho waxa ay sida ay dhigto waxaasi marka hore zinaha ku yimaada ama si xalaalaha ku yimaada haddii aanay uur lahaynna oo dumarka xayda ay ka mid tahay in hal xayd baa lagu hubsanaya haddii dumarka xayda aanay ka mid ahayn uurna aanay lahaynna bil baa lagu hubsanaya buuri istabri daata ashhurin bishahrin haddaba nin baa addoon qaba addoon nin kale leeyahy buu qabaa xaaskiisa addoontii buu iibsaday inuu istibraa sameeyaa waajib kuma aha waayo dee marka horeba xaaskiisii bay ahayd oo marka horeba mawtuucadiisii bay ahayd ti uu la mucaamaloonayay laakiin ha addoon xaaskiisii oo addoona hadduu iibsado horta nikaaxi wuu fasakhmaya oo ma kulmi karaa nikaax iyo milkulyamiin waxaana xoog badan milkulyamiinka milkulyamiin oo lahaanshaha ayay xalaal ugu noqonaysaa sidaa awgeed waxaa sunnaa isaga laftiisu istibraag yaan waajibba ku noqon inuu istibraag sameeyo wandum lishaari lcirsi addoontii xaaskiisa ahayd kii iibsaday u sunnee an yastabri inuu istibraag sameeyo waayo horta istibraag waxaanu ugu waajibin laba biyeye oo meeshan isugu tegaya ayaan jirin oo wuxuba waa wixiisii un oo alma'aani lahu maxaa haddaba istibraaga loogu sunneeyey waa si ay u kala soocmaan caruurtii ay guurka ugu dhashay iyo caruurta milkulyamiin addoonahaan ay ugu dhali doonto labadaasi waa kala duwan yihin oo kay guurka ugu dhashay intaanu iibsan tii ilmihi ay u dhashay ykun mamluka lilmushtari wayactiqu calayh isaga ayaa yeelanaya waana uu xoroobaya uu ka xoroobaya lannu ibnuhu wey muwaladna ugu noqon mayso markuu iibsaday kadib ilmaha ay u dhashayna ma milkiyayo oo addoon buu iyo uu ka xoroobay la odhan maayo umulwaladna way ku noqonaysaa marka ilmi baa kale axkaam duwan لhada baa la yihi wndub lshaar اcirsi an ystabri baab الraaac nuugmada iyo axkaamteeda baabi ka waramay weeye waxyaabaha dumarku ay ragga kaga xaaraantimoobaan waxaa ka mid a inay nuugma isu keento jaqitaan gabadh la jaqay inuu isu keeno sidaynu kusoo aragnay almuxaramaat min الnisa wuxuu radaaca iyo nuugmada ilmuhu gabadhaan hooyadii aha inuu jaqaa wuxuu raad ku yeeshaa guurka guurka inuu xaaraan noqdu sababa maxramiyana way ka dhalataa sida eegmadii iyo khalwadii iyo waxyaabaha noocaasa maxram inuu noqdo fi safar iyo marka radaaciyo axkaamtiisu baalan kaga hadlay radaaca dee murdico tii wax nuujinaysaya radiico ilmihii jaqayaya iyo allabanoo caanihiya marka mid walibana dee shuruud buu leeyahy wuxuu ka hadlay markaa gabadha wax nuujinaysa shuruudda laga rabo iyo nuugmada lafteeda shuruudda laga rabo wuxuu yidhi xaggaa dambaynu ka bilaabaynahay khamsu radacaatin shan nuugmo oo hunna iyagu muftariqaatin kuwa kala tagsan ah saya sayarathaa gabadhii ilmuhu jaqay waxay ka dhigaysaa ummahu ilmaha jaqay hooyadii xagga radaaci nugada mid uga hooyaa bay ka dhigaysaa min ibnati tisci dha haddaba xaalo shantaa radaco gabadh sagaal jira xaggeed ay ka ahaadeen oo gabadh sagaal jira u jaqay liiflin ilmana ay u ahaadeen ilmahaasi oo duuna xawleyn laba sannadood aan gaadhin wa zawjaha gabadhaa ilmaha nuujisay ninkeediina aban shaqitaankaasi aabbuu uga dhigayaa ilmihii akhaahu wa akhaahu gabadhaa ilmaha nuujisay ninkeeda kay walaala yihiinna camahu adeerkiibuu ka dhigayaa xagga nugmadu adeer uga yihi tubitu way sugaysaa yana shantaa radco taxriiman bay sugaysaa xaaraannimo xagga guurka ah oo ka maadin oo ka taxriimina sida xaaraannimadii maadin mid tegey ah fi nikaaxi fii kitaabi nikaax wa nadarun buu yidhi eegmo iyo wa khalwatun la gooni noqoshana bidaa kan oo ah shanta radco yubaaxu waa lagu xalaaleeyaa waaye gabadha haddaba ilmaha nuujinaysa si ay axkaamtu uga ratibanto waxaa shardiga horta qofka wax nuujiye inuu yahay unha qof dhadig radaacu wusuulu labani unha aadamiya ilaa jawfi طifli fi lxawleyn waa mid dhadig oo bani aadama caanaheedu inay ilmo yar calooshiisa gaadhaan ilmahaasoo labadii sanadood ee nuugmada ee cumrigiisa u horreeyey ku jira oo haddii tusaale ahaan neef xoolaadee caanihiisa ilmaha loo liso lama odhanay waa hooyadii hadduu nin caana yeesho waa la mid axkaamu radaac ka dhalamayso khunha mid labeeba oo arrinkiisu aanu dhinacna u dhicin isna waa la mid waxaa kaloo shardiga gabadhaasi inay tahay gabadh sagaal sannadood u dhammaadeen si nuujinteedu ay axkaam u yeelato haddii sagaal sannadood iyadoonay u dhammaan ay caana yeelato ilma ay ku nuujiso axkaamtii radaacu ka ratibi mayso waayo ma aha gabadh dee weli waktigii ay xaydaysa gaadhay waayo ilmaha la nuujinayo waxaa shardi u ah laba sannadood inaanay u dhammaan laa radaaca ila ma kana fi lxawleyn ayaa xadiida kusoo aroortay nuugmooyinka waxaa shardi u ah inay shan yihiin sida xadiidka caaisha muslim wariyey uu tilmaamo dee aayad qur-aanaba saa sheegtay oo lafdigeedii la naskho xukunkeedu baaqiya shantaasina waa inay noqdaan mutafariqaat kuwa markaa kala tagsan oo dee hal hadduu laba saacood afa ku ayuu jaqayo waa shan lama odhanayo kala tegsanaantoodana curfigaa loo celinaya lagu garanaya oo wuu jaqay markaasuu jaray iskaga jeestay ama gabadhii baa ka jartay waa radca haddana uu ku soo noqday waa radca labaad laakiin hadduu u jaro inuu naas kan ka wareego kan kala wareego ama uu seexdayba ama uu iska ciyaaraya ama uu naxayo markaasuu afka kala booday markaasuu markiiba haddana ku celiyey labama kala aha waa mid qura arrimaha curfiga loo noqonaya laba markhaati baa radaacu ku sugnaa afar dumarana uu ku sugnaayo ta nuujisay lafteedu ay ka mid tahay marka muftariqaat waa inay noqdaan maxaa axkaam ka dhalanaya nuugmada noocaasa ee sifaadkaa lihi gabadhii ilmaha nuujisay ee hooyadiisii dhashay aan ahayn hooyay uga dhigaysa sayarata ummahu ninkeedina aab buu noqonaya xagga nuugmada ninkeeda walaalkeedna adeer buu noqonaya saasun u wad caruurteedina dee walaalay u noqonaya iyada hooyadeed maxay unoqonaysaa ayeeyay u noqonaysaa saa wad ninka aabbihi muxuu noqonaya awow buu noqonaya ninka walaashii maxay u noqonaysaa eedo gabadha nuujiso walaasheed maxay unoqonaysaa habaryar bay unoqonaysaa waxaa kaloo halkan uu ku sheegay axkaamta markaa radaaca oo waxaa ka dhalata xurmo iyo maxramiya maxram baa la isugu noqdaa waxaa maxram isugu noqonaya ilmihii iyo gabadhii nuujisay iyo gabadhaa nuujisay usuusheeda iyo furuucdeeda iyo ninkii qabay usuushiisa iyo furuucdiisa waa intaas ayaa maxram isugu noqonaya waxaa kaloo ka dhasha taxriim fi nikaax oo de yaxrum min aradaaci maa yaxrum min anasab buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam oo toddobada nasabka ku xaaraantimooban radaaca iyo nugmadana waa ku xaaraantimooban wuxuu yidhi khamsu radacaatin shan nuugmo huna iyagu muftariqaatin kuwo kala go-ana sayarataa gabadhii ilmaha nujisay waxay ka yeelaysaa uma hooyadii wa zawjaha ninkeedana aban aabbay uga yeelaysaa akhaa walaalkiina camahu bay ka yeelaysaa ilmaha adeerki tuhbitu way sugaysaa khamsa radacaadkaasi taxriiman bay sugaysaa fi nikaax oo ka maadin oo ka taxriimin oo maadin ah fi nikaaxi wa nadarun buu ihi eegmo wa khalwatun la gooni noqosho yubaaxu waa la xalaaleeyaa bidaa radaaca waa lagu xalaaleeyaa halkana xurmadu cidda ay raadeynaysu beytkana kaga hadlo wuxu uhi laa tatacaddaa kama gudubto xurmatun xurmo uma gudubto dhe laa tatacaddaa uma gudubto xurmatun ilaa usuuli iflin ilmaha gabadha jaqay usuushiisa uma gudubto walaa tasri mana fido litaxriimi alfusuul ay litaxriim alxawaashi ilmaha gabadha jaqay xawaashidiisa kuwii dhinacyada ka xigee barbar socday xaaraantimayntoodana uma gudubto marka waa inaga taxriim baa ka dhalanaya radaaca taxriimkaasi yuu raadeynaya waxaynu nidhi taxriimkaasi wuxuu raadeynayaa gabadha wax nuujisay iyo usuusheeda iyo furuucdeeda iyo ninkeeda usuushiisa iyo furuucdiisa dhinacaa intaasoo dhan buu ka raadeynaya wakadalika gabadha wax nuujisay xawaashideeda iyo ninkay caanihiisii ku nuujisay xawaashidiisa xagga ilmaha marka laga eegana radaacu wuxuu taxriim u keenayaa ilmaha laftiisa iyo ilmaha cidda ka farcanta ilmaha usuushiisa raad kuma laha oo tusaale ahaan ninkii isaga xagga radaaca iyo nuugmada abba uga ahaa hooyadii waa guursan karaa xooysumaahe aabbihii isaga dhalay umahu min aradaac waa guursan karaa jadatahu min aradaacna waa guursan karaa camatahu min aradaacna waa guursan karaa xoysu maaha xawaashidiisa oo ah adeeradii abtiyaashii caruurta ay wada dhasheen radaacaas wax raada ku yeelan maayo oo iyaga dee qoladan kale ee ilmaha nuujisay wax radaacoo dhex maray ma jiro wlihada bui laa tatacaddaa uma gudubto xurmatun ilaa usuuli iflin uma gudubto halkaa maxaynu ka fahnay isaga iyo furuucdiisa inay u gudubto walaa tasri litaxriimi lfusuuli xawaashida ilmaha walaaladii iyo adeeradii iyo abtiyaashii iyo kuwaana kuma fido xaaraantimeyntooda yana uma fido baabu nafaqaati baabkan wuxuu ka waramayaa nafaqaadka oo ah masruufkii iyo waxyaabaha la xidhiidha oo jamcu nafaqa oo infaaq buu ka yimi o alikhraaju ah qofku markaa qof kale masruufkiisa iyo mariinkiisa iyo hoygiisa iyo in lagu yeesho arrimaa sababa saddex baa asal u ah nikaax guur iyo qaraabo iyo milkun lahaansho addoomihiisi iyo xoolihiisi iyo dee masruuf bay ku yeelanaya arrin kale raaca waa daruura oo qof baa baahan oo waxba aan isagu haysan dadka maalqabeenka ah iyo baytulmaalka khasnada dowladda waxaa waajib ku ah in qofkaa laga masruufo ayaa waajiba qofka masruufka u horreeya ku waajibaana waa ka naftiisa waibda binafsika uma biman tacuul sidaasuu uhi nabigu alayh isalaatu wasalaam oo hadday noqoto masruuf iyo mariin iyo maskan hooy naftiisaa ugu horreyn xaq ugu leh haddaba wuxuu musanifku soo horeysiiyey axkaamta nafaqada sababteedu ay tahay annikaax oo masruufkii ninka ku waajibaye dee xaaskiisu ay ku yeelanaysa iyo bal qadarkiisa iyo shuruudihiisa wax ka mida iyo iyo waxyaabaha tawaabicda raaca sida iidaamkii iyo hilibkii iyo kiswadii oo dee aradbeelkiya iyo sababta usoo horeysiiyena waxay tahay masruufka ninkuu xaaskiisa masruufaya waa min baab ilmucaawada wax kala bedelasha wey oo inay nafteeda markaasi dhamaystiran ugu dhiibto o ay makansiiso ayaa masruufkaasi muqaabil u yihi walihaada wuu ka axkaam adag yahay masruufyada kale oo gabadhu way milkiyeysaa iyadaa iska leh say doontay ugu tasarufaysa walaa yasqudu bilfawaat muddo haddaanu masruufin la odhan maayo waxba kuma laha hadduu afartan sannadood qabay oo aanu masruuf siin jirin waxay xaq u leedahay inay ku ashkatayso dee haddaanay ka saamixin oo ay tidhaahdo afartankaa sannadood masruufkooda ha laga siiyo waa dayn haddaanu iska bixin waa masruufka xaaska laakiin masruufka waalidka iyo awlaadda iyo waxyaabaha kale isagu mid wax lagu kala bedelanaya maahae waa mid dee nafqaybsi ku dhisanoo haddii waktigiisa la dhaafo qofkii waxba deyna laguma laha oo lama odhanayo caruurtiisa muddadaa muu masruuf ahay inay masruufkoodii hadda halkan ha dhigo haddii wax isaga lagu dul amaahdo dee loo amaahanaya masruufka siuu isagoo hadhow u bixiyo taa waa lagu yeelanaya waay wuxuu ihi musanifku muddaani laba mud oo raashina oo lizawjati xaaskii u sugnaaday fardulmuusiri ninkii hodanka ahaa ee maalqabeenka ahaa qadarka lagu leeye weeye ee raashina in makanat baa lagu leeyahy haddii ay makansiiso ay nafsahaa minhu oo ay macnaa si dhammaystiran gacantiisa isu geliso oo ogolaato walmuddu hal mudna fardulmucsiri kacaydhaa qadarka lagu leeya wey muddun mud iyo wa nisfun mud barhkiina mutawasitu lyadi fardu mutawasit lyadi kahayntiisu ay dhexdhexaadka tahay qadarka lagu leeya wey mudkaasi oo min xabbin min xabbi quutina quud raashinkii aalibin quudkaasi oo haalib ah fi lbaladi beledkaa dhexdiisa wludmu buu yihi iidaankii oo laxmu hilibkii yana yujibaani lah way u waajibayaan ka caadati lbaladi caadada beledku hadba say tahay bay ugu waajibayaan iyagu qadar ma laha wayukhdimu cid u shaqaysu u yeeli ama wayukhdimu u shaqaalaysiin arafiicata alqadri taqadarkeedu uu sareeyo axad axadan hal qof buu u shaqaalaysay oo hal ka badan kuma laha weeye lahaa waxaa u sugan gabadhii xagga radbeelka khimaarun baa u sugan masar ay madaxa iyo qoorta ku qariso wa qamiisun iyo mara dee jidhkeedoo dhan asturta oo dee tooboo kale tusaalaan iyo wa libaas iyo hoos gunti wax hoosta laga gashado libaaskaasaa loo jeeda sirwaal oo kale hoosta ay ka xidhato bixasbi caadatin hadba caadadu siday tahay wa fi sayfi buu yidhi wayajibu lah waxaa u waajibaya fi sayfi xagaagiina iyo waktiga dee kuleelku uu jiro madaasun kabo wa miluhu wayajibu laha waxaa u waajibayaa gabadhii miluhu kaa xagaaga u waajibaya o kale dee intaa lasoo sheegaya maca jubbatin iyadoo ay la jirto ay la socoto yanaa kood dheer fasla shitaa'i fii fasli shitaa buu waajibaya wactabir ilcaadata caadada u eg jinsan jinsan jinsi jinsigaasoo habataa sugnaaday caadada u eg waaye wa xaalahu zawjka xaalkiisa u eeg fii liinihaa kiswada jilayceeda iyo dee quruxdeeda iyo qaalinimadeedi waxyaabaha noocaasa waaye sidaynu sheegayna wuxuu ku bilaabay gabadha masruufkeeda iyo mariinkeeda waxaaba ugu bilaabeen waxaa ka mida waa muqadara waana saas oo kale laa tasqudu bilfawaat gabadhuna way milkiyeysaa hadday wax soo harhaan yani inay celiso laguma laha marka cinda shaaficiya waa muqadara waa masale kolley fuqahadu ay isku khilaafaan taqdiirkuna kolley daliil waadixa ma laha nebiguna masalada curfigu uu celiyey khudii min maali maa yakfiika waladaki bilmacruuf oo qadar go-ani hadduu jiro dee muran baaba taagnaaye nebigu calayh salatu salaam qadar go-aan buu sheegi lahaa iyagu markaa dee taqdiirkan kafaarada iyo meelahaasi dee uga qiyaas qaateen marka raggii saddex bay u qeybiyeen muusir mutawasit iyo mucsir mucsirku waayo waxay leein waa ka marka laba mud laga qaado aan mucsir noqonayn kaasaa muusir la idhaha mucsirkuna waa ka laba mud marka laga qaado khalaas aan waxba u soo hadhahayn marka hadduu muusir yahay oo hodan uu yahay laba mud bay ku leedahay xagga raashinka muddaan labada mud waa inay raashin xubuub waa inay noqdaan daqiiq iyo raashin karsan iyo waxaa maaha inay de iyadu raalli ku noqoto mooyaane laakiin raashin midha ah raashin adaga waa inuu siiyo intaa dabeed bay ku yeelanaysaa taxniga iyo khabsiga iyo waxaas inuu soo shiida iyo inuu u dube iyo ama cid u dubta dee ujiradii inuu ka bixi waxyaabahan ku yeelanaysa waayo goormay gabadhu masruuf ka yeelanaysa waa haddii ninka ay ismakansiiso ay isu dhiibto xataa hadal ahaan oo annafaqatu laa tajbi mujarad alcaql gabadha ninku inuu mehersaday uun masruuf ugu yeelan mayso waxay masruuf ku yeelanaysaa markay tidhaahdo waro nin anu gurigal baan diyaar u ah walow gurigoodii baa joogtay masruufkii way ku leedahay laakiin hadday iyadu gurigalkii ka meeraysanayso jaamacad baan ku jiraa iyo shaqaan yarahayaa bisha fasaxaan la eeganayaayo ama islaantii fijaame iyo fijaane iyo waxay ku meeraysanayso oo gurigalkii ay dib u dhigayso isagiina diyaar uu yahay muddadaa masruufka laguma laha wixii dee macruuf iyo wanaaga ee laysa siinayo lama diidayo laakiin waajibaad iyo xuquuq baa laga hadlaya laysku ashkatayn karo laakiin markay tidhaa diyaar baan gurigal u ahay maalintaa laga bilaabo masruufka way ku yeelanaysa gurigooda baa joogtay sanada baa joogtay waaya hadduu ninku yahay mucsir oo maal ma haya gabadhii uu ku masruufo kasab iyo meel xoola ka soo galaan oo tacab ama mushaar iyo wuxuu qaatana ma jiraan isagana waxay ku yeelanaysaa mud mudka waynu garanayna de waa labada saxaaboo laysu geeyey muggood oo raashina hadduu labadaa u dhaxeeyo mutawasit baa la idhahdaa waa mud iyo badh oo muusirkiina kala barh baa laga soo qaado oo muda mucsirkiina kala barh baa laga soo qaadoo nisu muddina ila haddii la idhaahdo laba mud mid ka sarreeyaa la haleeshiyey haddii la idhaahdo hal mudna mid ka hooseeyaa la haleeshiyey marka cadaaladdu waxay keensatay meel dhexe in la dhigo maadaama labada u dhexeeyo raashinku waa inuu noqdo xabbi min xabbi quutin haalibin fi lbaladi isla markaana waa inuu noqdo quutulkhaalibka gabadhu beledka ay degantay maha isaga beledkiisa quudka inta khaalibka ama sida badan laga isticmaalo dee raashin bad qabana waa inuu yahay mid gebigiisaba suus uu galay oo xaga kale uga baxay ama maciib oo qoyey iyo waxaa kuma khasbi karo cuyuubtii iibka lagu radina waa inuu ka bad qabo waayo waxaa kaloo gabadhu ninkaa xaq ugu leedahay iidaam maaha raashin qalalanune wixii dee ay raashinkaa iskaga dari lahayd waxaan hadda dhanaaniska aan idhahno miyi marka la joogana dee caano iyo dee subag iyo waxyaabahaas iyo hilib waxyaabaa la-aantood lama noolaan karo saruurad baa dilaysa gabadhi haddaba iidaamka iyo hilibku iyagu qadar ma leh iyaga curfigaa loola noqonaya buuri ka caadati lbaladi ayaa loola noqonaya iyadoo xaalka ninkana markaa la eegayo waxaa kaloo ninka waajib ku ah buuri gabadha haddii dumarkii baa kala duwanoo gabadh waxa weya rafiicat alqadar mid sharaf iyo magac iyo maamuus loo qadarkeedu u sarreeyo darajo sare oo aanay ku habboonayn inay iyadu isu adeegto raashinka karastoo dharka maydhato waxyaabahaas gurigooda markay joogtayba waa loo khidmayn jiray oo jaariyada iyo waxbaa u joogay haddaad taa isku taarto wadaadow waxaa waajib kugu ah hal qof oo u khidmeeya inaad u yeesho mid labaad adiga waajib kuguma aha yanaa mid baa kugu filan xataa hadday ka badan u baahantahy waxaa kaloo dee gabadhii cid u shaqaysa inaad u qabata ay waajib kugu noqonaysaa haddii ay xanuunsanaysa tusaale ahaan marka hal qof lagu xadidi maayo xasab alxaaju noqonaya xanuun iyo curyaannimo iyo waxyaabaha noocaasa haddaanay u shaqaysan karahayn cid u shaqaysa waa inaad u qabato ciddaasina xad ma leh waxaa kaloo uu ka warramay xagga radbeelka radbeelka isaguna xad ma lehe xagga curfigaa loola noqonaya marba meesha waxaa ka jira ee laga xidho marka horta waxay madaxa ku qarisay dee maro jirhkeeda ay ku qarisay iyo wax hoosta ay ka xidhatay iyo bixasabi caadati hadbaa caadadu say tahay lagu eegayo ayay yeelanaysaa haddii macnaa dhulku uu sayfka wuxuu leeyahy wafi sayfi madaasun madaasku de waa kabaha waktiga xagaagiye dhulku uu kululaanayo iyadoo cagaagan dee aanay cagaha dhulka dhigi karin haddii weliba caadada dumarku wakti meesha ay ku dareertay inay kaba xidhaan kabana waa ku yeelanaysaa haddii aanay caadadu ku dareeri kaba xidhaan oo iska kabalaayin sida yaman meelaha meelo ka mid oo kale kaba kuma laha ninka cagaaggeedaad iskaga socoto la caadadii baa saas arrintuna caadada u noqonaysaa haddii jiilaa lagu jiro intaasoo dhan waa ku yeelanaysaa khimaar way ku yeelan qamiis bay ku yeelan surwaal bay ku yeelan ama hoosgunti dee googoradii waxaas kabana way ku yeelan waa kaa yidhi dee wa miluhu wayajibu lahaa milu kaa la soo sheego kale u waajibaya fasl shitaa fi fasl shitaa maca jubbati laakiin jiilaalku dee waa qabowey wuxuu dheeraanayaa isagu dharkii dhaxanta koodh ama funaanad dhaxanta ay ka xidhatana waa ku yeelanaysa hadda wuxu wactabir ilcaadata jinsan habata dharkan haddaba jinsigee buu noqonayaa dala soco masarkan iyo toobkan iyo gogoradan iyo ma cudbi buu noqonayaa ma suuf buu noqonayaa ma nayloon buu noqonayaa kaa curfigaa loola noqonaya yurjacu fi dalika ila alcurf caadada beledkaas dharka beledka dumarku ay xidhaan ayuu noqonaya tabir caadata jinsan habata xagga haddaba jinsiga caada ahaan waajiba ayaa laftiisu sii kala qaaqaalisan isagoo dharka tusaale ahaan kataan wada ah ama cudbi wada ah ama xariir wada ah ama ayuu sii kala wanaagsan yahy xagga jileeca iyo quruxda iyo xagga sii kala wanaagsanaantana xaalka ninkaa loo eegaya wa xaalahu fii liiniha buui wactabir xaalahu fii liiniha kiswadaa liinkeeda iyo jileeceeda iyo quruxdeeda waxaa xaalkiisa weeg waaye waqariraa buu yidhi waxaad sugtaa adigu alfaska sug lahaa gabadhi u sug bilqaadi biidni qaadi ay ku fasakda nikaaxi garsooraha ogolaanshihiisa in acsara hadduu ka caydhoobo canquutihaa quudkeedii aw kiswatin ama aradbeel aw manzilin ama hoydii ay gasho oo u waayaba alaaa ayaam inuu ka caydhoobo saddex maalmood liaqsa lmuhal xaalo ay tahay saddexdaa maalmood kaadinta ama muddada loo kaadinayo halka u sarraysa walfasku buu yidhi walaha gabadhii waxaa u sugan alfasku guurkii inay fasakhdo qabla waطihaa intaan aanay is arag bilmahri ee biicsaari zawji bilmahr ninkii oo meherkii ka caydhoobo bixin kari waayey sababtii waaye halkan wuxuu kaga hadlayaa ninka hadduu gabadhii masruufi kari waayo ka warraba marinii masruufba uu waayo iyo hoyba gabadhu lababa xaq bay u leedahay inay iska sabirto oo dee iskala joogto lagu khasbi maayo dee ninkaa inay iska furto haddii ay iska sabirto ay iska joogto dee wixii masruuf ahaa dhow dayn ahaan bay ugu yeelanaysaa ha ka dhaafto ama ha ka qaatay waxaa kaloo xaq ay u leedahay inay tiraanu xaaladdan u adkaysan maayo biila-aan hoy la-aan radbeen la-aan oo qaadiga ay u tagto oo qaadigu markuu xaaladii eego ee ninkani gabadha inaan masruufi karin ay u caddaato uu nikaaxii fasakho qaadiguna saddex maalmood buu u kaadinaya maalintaa ka bilaabma dee ay u soo ashkatootay haddii saddexdaa maalmood intaanay dhammaan uu keeno wixii laga rabay khalaas faskhi jiri maayo haddii kalena subaxa afraad ayay xaq u yeelanaysaa nikaaxa inay fasakdo waxaa kaloo gabadhu ay xaq u yeelanaysaa nikaaxii inay fasakdo haddii ninku meherkii uu iska bixin kari waayo laakiin waa haddii uu bixin kari waayo intaana is arag intaana is arag bay xaq u yeelanaysaa laakiin mar hadday is arkaan khalaas iyadii oo nafteedii makansiisay marka tan lafteeduna dee qaadigaa fasakhaya weeye bialabi zawju ku fasakhaya labadaba alfasku bilicsaar binafaqa iyo alfasku bilicsaar bilmaal wuxuu yihi wafrud kifaayatan calaa dii yusrin waxa weeyaan wuxuu halkaa kaga hadlay intaasoo dhan uu ka hadlayey masruufkii iyo mariinkii guur awgii u waajibay halkana wuxuu kaga hadlayaa mariinkii iyo masruufkii u waajibay qaraabo awgeed u waajibay kadibna wuxuu geli doonaa milki iyo lahaansho sababtii wixii u waajibay wafrud buu ihi qadar kifaayatan in ku filan qofka la masruufayo calaa dii yusrin kii hodantinimada u saaxiibka ahaa dushiisa ku qadar liaslin u qadar qofka waalidkii aw farcin ama tafiirtii waalidkaa iyo tafiirtaasoo lifaqrin faqri saxiba la saaxiibo macnaa faqri ku sifaysan lalfarci faraci masruuf ha u waajibin yacanaa qofka tafiirtiisii masruuf ha u waajibin in yablug hadduu qaan gaadho walaa muktasiban mid shaqaystana ha u waajibinin waalidkii ha ugu waajibinin lidaabatinna u qadar ou jaango xoolihii qadra qadran qadar qadarkaasoo kafaha ku filan ka raqiiq sida addoomihi oo kale walaa yukallafa xoolaha iyo addoomaha lagu kalifi maayo siwaa shayin shay mooyaane yutiiqu macanaa uu awoodo nafaqada haddaba iyo masruufka qaraabada iyo masruufka qofku wuxuu leeyahay xoolo iyo addoomaba leh isagu muqadar maaha muqadar go-aan ma leh yundaru fi ila kifaaya waxaa la eegaya maxaa ku filan dadkan waalidkan iyo awlaadan iyo maxaa ku filan oo qofkanina uu awoodaayo muusir uu ku yahay taasaa la eegaya waxaa shardi ah waalidkaasi masruufkiisa uu kuugu waajibo waalidku inuu yahay faqiir intaasumaa shardi u ah waalidka waalidku haddii aanu faqiir ahayna xoola u haysto waxaad siinaysaa dee biri iyo ixsaan weeye lakin masruufkiisu waajib kugumaha mar hadduu faqiir iyo xataa hadduu shaqaysan karo lagu kalifi maayo inuu shaqaysto oo taasi dee samafalkii ilaahayna faray ka mid maha cuquuq bay shabahdaaba in la masruufa waajib bay noqonaysaa oo awlaadiisa rag iyo dumar kuwii markaa masruufi karaya ayaa masruufkiisu waajib uu ku noqonaya waxaa kaloo masruufkiisu waajibaya qofka qaraabada labaadee masruufkooda waajibaa waa qofka tafiirtiisa oo inankiisa inantiisa iyo awlaadda kuwaa kasii farcamay dadka isaga ka farcana ka tafiiran o dhan waalidka masruufkoodu uu ku waajibayaana waa aabbaha iyo hooyadaba oo haddii aabbihii uu dhintay ama uu faqiir yahay hooyada lafteeda masruufku uu ku waajibaya isku diin ha noqdaan dadkaasi ama isku diin yaanay noqonin waayo qaraabanimada ayay ku mutaysteen masruufkan marka waalidkii maxaa loo shardiya inu hi faqri qura awlaaddiiyo tafiirtiina maxaa loo shardiyaa si masruufkoodu waalidka ugu waajibo faqri kow iyo siqar yaraan aw zamana oo waa faqiir waanu yar yahay oo ma shaqaysan karo masruufkiisu marka waa waajib waa faqiir waana zamin oo mid tabcan karo oo wax shaqaysan kara ma tusaala waa curyaan amaba dee cid shaqa u dirsataba u waayo tusaalahaan wuxuu ka shaqeeyaa meesha ma jiro masruufkiisu u waajibaya lakiin hadduu qaan gaadho tabcanna karo oo xooggiisa iyo xeeladiisa xoola uu kula soo bixi karo waalidka waajib kumaha rag badan oo waaweyn oo dee iska jooga guryaha waalidku wuxuu odhan karaa waryaha oradoo magaalada galo shaqa tag aabbaha ma odhan kartid iminka masruufkaygu waajib wey wey daalib cilmiga isaga waa laga soo reebaa xukum gooniya buu leeyahy marka la joogo dee zakadaba siduu xukum gooniya waxa weeyaan u lahaa isagoo qaadir cala alkasb hadduu yahay daalib cilm laga rajaynaya inuu cilmi xaasiliyo sakada isaga waa la siin karaya sooma tanna waa la mid diintaa loo ixtiyaataya waayo ninka xoolihiisa inuu masruufaa waajib bay ku tahay siduu u masruufaya inuu gacanta wax ka sii ku masruufaya wuxuu ku masruufayaa inuu inuu sii daayo dee haddaaq tagaan oo biyaha anaa cabbaane waayo ruux ayay leeyihiin oo dee lixurmati ruux xurmadaa ruux leh ha waxaa kaloo waajib ku ah kulaylka iyo qabowga iyo waxaa inuu ka ilaaliyo waxan waa xoolo un odhan maysa tana cadceedda inta deyr kulul ku xarayso halkaa inaad ku haysa laguma ogola kadalika qabowga laftiisi de waa inaad wax uga dhigto waaya hadduu diido ka warrama qofku inuu xoolihiisa masruufo ama uu daaq geeyo hadday in dee xoolo hilibkoodu xalaal yahay waxaa lagu khasbi inuu wax siiyo ama inuu milkigiisa iyo lahaanshihiisa ka saaro ama inuu gowraco haddii aanu ahayn wax la qashana waxaa lagu khasbi doonaa inuu quudiyo calfo ama inuu milkigiisa iyo lahaanshihiisa ka saaro baaba-a iyo halaagsankaa laga ilaalinaya intaa midnaba haddaanu samayn xaakimkaa ka naab noqonaya naab can alxaakim oo iibinaya ama kiraynaya waxay cunaan dee si ugu soo saaro addoomahana masruufkoodu wuxuu ku waajibay cidda iska leh nafaqadooduna waa muqadaratu bilkifaaya wixii ku filan baa la siinaya oo lilmamluuki طacaamu wa kiswatu saasuu yuri nebigu alayh isalaatu wasalaam xoolaha iyo addoomahaba shaqo intay awoodaan unbaa loo dirayaa maaha qofku xoolihiisa wuxuu doono inuu saari karo ku rari karo awrkaaga faraskaaga dameerkaaga wuxuu awoodee kadeed aan ku ahayn ayuunbaad saari karta imika waad ogtihiinoo dee waddankeenna marbaa dameerkan lagu dhaamiyo foosto iyo barh la saari jiray maayirkii maxamed xaashi ilaahay ka jazaa'i siiyey berigu maayirka ahaa ayuu ka jaray foosto quru kusoo reebay tii baa weli socota laakiin dameerahan gaari ximaarka la idhaahdo ee lagu raro sibirka iyo looxaanta iyo alaabooyinka kale kuwaas weli way cadimayiin waddankeenna way ku cadimayiin waxaad arkaysaa iyadoo looxa iyo sibirka iyo alaabta la saaray ay aada u badan tahay oo dalcadda idaacadda ama tog dheer laga soo saarayo oo uu dirgalaayo u dhaqaaqi laayo weliba la garaacayo waxaa kaloo dhacda waxa weeyaan in wax ku filan aan la siin marka dadkii lahaa hadday garan waayeen xaqi iyo waajibkii saaraa dowladda waajib baa ka saaran gaar ahaan dowladda hoose oo shaqadeeday ka mid tahay in xayawaanaadka xuquuqdooda ay ilaaliso waxaana la yaab le gaalada ilaahay ka kufriyey inay inoo sheegtaan xuquuqda xayawaanka inay aad u ilaaliyaan ficlanna way ilaaliyaan bal waxaabay ku sameeyaan huluwi oo way ku talax tagaanoo dee bani aadamka way ka sarraysiiyaan marka qaarkood oo nin baa xoolihiisii o dhan odhanaya aygaygaan u dardaaro dadkiisiina saa ku qadinaya dadkii muslimiinta ahaana aanay xayawaanaadkii dhex jooga xuquuqdooda aanay garanayn bal ayda eeg magaalada dhex joogta xataa meel ay ka cabaan ma haystaan uskaga iyagoo cabayaad arkaysa se cudurro qaadayaan se dadka adhowna sii qaadsiinayaan dhibaatada innaga inoo soo tallaabaysa gaajaa haysa inay dadka cunaan xoolaa cunaan ayay taasi sababaysa waa kada xayawaanku markaa xuquuq buu leeyahy waa in la ilaaliyo xuquuqdiisa oo la dhowro wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina maxamedi wacala alih waasxaabihi ajmaciin